gudoomiyaha ururka haweenka degmada kismaayo faadume cabdi maxamed oo hadal ka jeedisay madal lagu soo bandhigayay xeerka ka hortaga gudniinka gabdhaha waxyeeleeya oo ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegtay in ururada haweenka gobolkiyo degmada kismaayo ay door weyn ka qaateen yareynta gudniinka fircooniga iyagoo haween ku shaqaysan jiray farsamada gudniinka fircooniga u sameeyey xarumo ay wax ku bartaan laguna wacyigeliyo gudoomiye faadumo ayaa sheegtay in qaar ka mid a haweenkii ku shaqaysan jiray farsamada gudniinka gabdhaha gaar ahaan fircooniga la baray xirfado ay ku shaqaystaan taas oo yaraysay gudniinka fircooniga oo saameyn caafimaad iyo mid jireedba ku yeesha gabdhaha waxayna bulshada guud ahaan ugu baaqday in joojinta gudniinka fircooniga hal meel lagaga soo wada jeesto lana dhaqangeliyo sharciga ah ay wasaaraddu soo saartay ee mamnuucaya guditaanka gabdhaha lagu sameeyo ee fircooniga loogu yeero xarunta xubinta taranka ee haweenka la dhibaataynayo annaga keliya dhibaato lagu ahaa idinkana dhibaato idinku yahay waxaana qirayaa in aad nagala qayb qaadataan inay caddayn u tahay maanta inaad howlkii noo soo buuxiseen waxaan markaa ugu mahad celinayaa wasaaradda haweenku ama ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose iyo gobol degmada kismaayo waxaan joodi ku bixinay inaanu haweenkii ka shaqaynayay barnaamijkan inaanu u samaynay xarun ay liig noogu tahay wasaaradda haweenka oo la yidhaaho xarunta horumarinta haweenka degmada kismaayo taasina waxay caddaynaysaa inaanu xaqiijinay haweenkii gudayay haweenka inaan u samaynay xirfado si ay ugu beddelaan dhiiggii ay faraha kula jireen inay u sameeyaan shaqo abuur kale taasina waxay noqotay guusha labaad ee aanu aanu aanu helay waxaan markaas cod dheer ku leeyahay cid kasta oo halkan fadhida iyo cid kasta oo dhegaysanaysa codkayaga xarafyada halkaasi waxay ku noqdeen haweenka soomaaliyeed xanuun hadday noqoto bilowga noloshooda iyo hadday noqoto dhammaadka noloshooda taa annagoo ka duulayna waxaan rabnaa inaan dhahno ha la joojiyo hana lagu dhaqmo xeerka halkaa yaalla